inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun allah u naxariisto guddoomiyihii gobolka banaadir ahla doqon magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan idinagirisow oo mar dhow lagu xaqiijiyey inuu geeriyooday oo dhaawac kasoo gaaray dhaawacyadii labaatan afartii juulaay ka dhacay aqalka hoose dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayuu ku geeriyooday maanta ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa shahiid isagoo qarankiisa iyo dadkiisa u adeegaya ayaa gacanka xaq daran ee dishay ilaahay waxaa ugu tugayaa sanimada iyo inuu ilaahay ka waraabiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaanu dirayaa tacsi gaar ahaan qoyskii iyo ilmihii uu ka tegay waxaanu dirayaa tacsi inuu ilaahay samir iyo dhamaanteen uu naga siiyo ibrahim inkastoo aad muddo kooban gobolka banaadir madaxdeeda ka mid ahayd haddana cabdiraxmaan reerlanda baad isla haydeen bal waxaad ka taqaanay iyo shaksiyaddiisa cabdiraxmaan waxaan qiimay muddo laga joogo ilaa shan iyo toban sano waxaan isku baranay magaalada london muddo ku dhow saddex bilan waxaan ahayn shaqo wadaag wuxuu ahaa guddoomiyahayga cabdiraxmaan intaan ka aqeyn wuxuu ahaa nin wanaagsan af gaaban ixtiraam badan dabeecad leh runtii waxaan ku tilmaami karaa shaksi aad u wanaagsan bu ahaa oo soomaali ah waxaana waxaana ogahay aan rajeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay dareemi doonto geerida cabdiraxmaan yariso guddoomiyaheenii gaar ahaan shaqaalihii gobolka banaadir oo muddo laba sano ku dhowaad oo guddoomiye ka ahaa ayaan si gaana si gaara ayaan uga tacsiyinayaa iskasoo marka cabdiraxmaan cumar cismaan yariso wuxuu ahaa nin aada wanaagsan oo dabci leh dabeecad fiican saaxiibtinimo leh ixtiraam badan soomaali ah dhab ah runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin wadani ah soomaali ah inta aan aniga aan la shaqeynayo waxaan xusuustaa inuu mar walba uu igala hadli jiray dalka soomaaliya sidii horey loogu sii wadi lahaa qaramada soomaaliya sidii loo adkey lahaa dadka soomaaliyeed oo aan ka nahay mas-uulka sidii mas-uulnimo loogu soo bixi lahaa xilka aan helno runtii waxaan ku sifay karaa cabdiraxmaan yarisow inuu ahaa shaksi wadani ah oo u adeegayo dalkiisa iyo dadkiisa daacadna ay ka ahayd cabdicabdiraxmaan guddoomiyihii hore ilaahay hau naxariistay waxaan ogahay inuu qabay hal xaas iyo caruur todoba ciyaal ah afar wiil iyo saddex gabar ayuu ifka uga tegay cabdiraxmaan yudiso